galmudug waxay kusoo bilaabatay galmudug aan aan isu dhamay dowlad galmudug la yidhaahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul ahlusunna waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobolada dhexe oluusuna reed fadhiyey in muddahay saas ahayd heshiiskii jabuutia lasoo maray waa laysu geeyey buusama reeraa la fariistay calankii ahlusunna la dejiyey calankii galmudugaa la saaray waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano nasiib daro waxaa ka soo baxay cillado iyo isdiidiid maamulkii cusbaa gudihiisa waxaa hadda maanta aada arkaysaana waa intaas hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu ilaahay idankii kusoo ururo in la wada hadlo waxyaabaha cilalka ah oo muuqda iyo khilaafyadana galmudug ayadoo loo dalaynayo iyo degaankeeda laga gudbo mawqifka dowladda federaalka aan kuu sheegi karaa annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waktigii loogu talagalay oo ah bisha julaay sanadkan hadda a waxaan isleeyahay sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka waxaa u yaala galmudug arrinkeeda inay wada xalliyaan meel wanaagsan keenaan doorashada waktigii loogu talagalana ay qabtaan wixii aan intaas ahayn oo laysku diidan yahayna inta laga fariisto tafaahum iyo isafgarab laga gaaro galmudug anugu haddaan aha wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda dhani waxay diyaar u yihiin meeshaas inay ka dhacdo doorasho daah furan laga hormariyo dib u heshiisiin iyo is-afgarab mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka ah oo ay ka shaqeeyaan ummaddana meel la isugu keeno horena loo wada wado